subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn ciidamada somalilan oo mar kale magaalada laascaanood ku dilay wiil dhallinyaro ahaa taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo soo bandhigay koox burcad iyo ciyaal weerre isugu jiro oo lagu qabtay howlgal laga sameeyey xaafado ka mid ah muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo xalay munaasabad suguutina u samaysay xubno ka socda ururka dalada bulshada bariga afrika oo muqdisho u yimaada qiimeynta soomaaliya ee ku biirista ururkaasi dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in rajo weyn ay ka qabto ku biirista ururka dalada bulshada bariga afrika maamulka galmudug oo sheegay in dhibaato xoog leh al-shabaab ay ka geysteen intii ay ku sugnaayeen deegaanadii lagala wareegay xildhibaan dilhaan cumar oo laga xayuubiyey xubinnimadii guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada maraykanka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ambaqaadidda wejiga labaad shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed kala hadlay golaha mucaaradka maamulkaasi kulan isugu jira ducaayo qur-aan akhris oo muqdisho lagu sameeyey marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo lagu dilay deegaanka cadow uul ee gobolka shabeellada dhexe akhbaaraadka dibaddana saaka waxaa ugu dooroon iiraan oo ku eedaysay israa'iil weerar lagu qaaday dalkeeda kuna hanjabtay inay ka falcelinayso
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegaysatahay saakay waa saddexda bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa idiin waramayo ku soo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku bilaabo ciidamada somalilan ayaa mar kale waxa ay magaalada laascaanood ee gobolka sool ay ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dhallinyarada magaaladaas wararka magaalada laascaanood ee gobolka sool ka imaanayo ayaa sheegayo in ciidamada somalilan xalay gudaha magaalada ay ku toogteen wiil dhallinyaro ah ka oo magaciisa lagu sheegay axmed deelos oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada laascaanood ee gobolka sool ilawareede ayaa sheegaya in wiilka dhallinyarada ah ay ciidamada somalilan toogteen uu ahaa mid hubeysan isla markaasina qoreyga uu ku hubeysnaa ciidamada somalilan ay ka shakiyeen taasi oo sababtay toogashada tooska ah oo ay u geysteen ciidamada ka tirsan maamulka somalilan ee ku sugan magaalada laascaanood qeybo ka mid ah wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in meydka wiilka dhallinyarada ahaa ay ka qaadeen goobta lagu dilay qaar kaleoo kamid ah dhallinyarada iyo ehladiisa waxaana halkaasi kadib ciidamadu waxaa la sheegay in ciidamada somalilan ee magaalada ku dilay wiilka dhallinyarada ah inay isaga tageen goobta dilka uu ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa xiisad salka ku hayso dilalka lagu eedeynayo in ciidamada somalilan ay ka geysanayaan magaalada laascaanood taasi oo sababtay in shirara cuqaasha magaalada laascaanood ay ku yeeshaan kuwa oo ay kaga soo horjeedaan diidmada maamulka somalilan ama ay toos u diidaan maamulka somalilan waxaana sidoo kale dilalka loo geysanaya haldoorka magaalada laascaanood ee gobolka sool ka dhashay dibadbaxyo careysan oo lagu muujinayo in dilalkaasi ay ku lug leedahay maamulka somalilan ma jirto wax warow kasoo yeeray maamulka somalilan uu ku aadan dilka wiilka dhallinyarada lagu geystay magaalada laascaanood ee gobolka sool oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay ka socdeen shirar lagaga areysanayo dhacdooyinkan soo noqnoqday ee lagu eedeynayo ciidamada somalilan dhinaca kaleetana taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay koox burcad ah iyo ciyaal weere isugu jira kuwaas oo lagu qabtay howlgallo ay ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen meelo ka mid ah magaalada muqdisho ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay howlgallo ballaaran waxay ka fuliyeen qeybo ka mid ah degmada hodan ee gobolka banaadir iyadoo ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaan saldhigga booliiska degmada hodan ay soo bandhigeen howlgalkaasi lagu soo qabtay koox dhallinyaro ahaa kuwaasoo lagu eedeeyey inay ahaayeen kuwo burcad hubeysan iyo kuwo kale oo falal amni dare ka geysan jiray magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska degmada hodan waxay sheegeen in kooxdan dhaawac ay u geysatay laba muwaadin iyagoo dhaawacay ama ku dhaawacay mindiyo ay wateen kadibna ay ka qaateen taleefonkoodii ciidanka ayaa sidoo kale waxay qabteen nin kale oo ay ku eedeeyeen inuu dhac uu markaasi ka geysanayay degmada dherkenley ee gobolka banaadir iyo muutabajaaj uu watay kaasoo ay sheegeen in xilliga la qabanayay muutabajaajka uu watay uu dhaca uu ku geysanayay maalmihii ugu dambeeyey ciidamada booliiska soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran ee ka waday meelo ka mid a magaalada muqdisho oo ay ku soo bateen falalka burcadnimada ah iyo kooxaha ciyaal weerada ah oo qeyb weyn ka qaata qalqalgelinta amniga caasimadda taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa waruu faafiyey ku sheegay in ciidamada booliiska soomaaliya ay ku guuleysteen sidoo kale soo qabashada afar ka mid ah kooxo ciyaal weera ah oo iyaguna ee waxyeeladaasi geystay degmooyinka dherkenley iyo hodan ayaa ka mid ah goobaha hadiyo goraale falalka amniga lidiga ku ah ay ka dhacaan ciidamada booliiska soomaaliyana marar kala duwan ay soo qabteen rag toos dhac u geysanayay iyo weliba kooxo ciyaal weeraah oo lagu soo qabtay gudaha degmooyinkaasi dhinaca kaleetana wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa xalay munaasabad saguutina u sameysay xubno ka socday ururka dalada bulshada bariga afrika oo magaalada muqdisho u yimaaday si ay qiimeen ugu sameeyaan ku-biirista ururkaasi ee soomaaliya dowladda federaalkuna waxay sheegtay in rajo weyn ay ka qabto inay ku biirto ururka dalada bulshada bariga afrika oo in muddah ay naawilaysay munaasabadan oo guddigan marka lagu sameeyey magaalada muqdisho ama xubnaha ka socda guddigan lagu sameeyey magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ugu horeeyay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka warfaafinta iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale munaasabadda waxaa gubjoog ka ahaa xubnaha kasoxubno ka socda midowda afrika iyo xubnahan kale ee qeybta ka ah ururka bulshada bariga afrika ee muqdisho u yimaada qiimeynta soomaaliya hay-adaheeda dowladda haddii ay gaareen heerka kubiirista ururka dalada bulshada bariga afrika goreen ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud u qaabilsan ururkan dalada bulshada bariga afrika ayaa sheegay in dowladda federaalka rajo ballaaran ay ka qabto bilaha soo socda inay ku biirto ururkan meel fiican bay marayaan waa la soo dhammeeyey laba hal beryoo dambey joogayaan way noqonayaan ribort bay samaynayaan ribortka ay sameeyaanna wuxuu u tegayaa wasiirada arrimaha dibadda ee toddobada waddanee isbahaysiga iyaguna way isa sii dhaafinayaan waxay u tegayaan toddobada waddan ee madaxweynayaashooda waxaan ku rajo qabnaa bishii shan iyo labaatankeega februari in la yidhaaho riboortkii waa la aqbalay soomaaliya ha gaadho marxaladda labaad
wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cali balcad ayaa dhinaciisa waxauu ka warbixiyey ahmiyadda soomaaliya ay u leedahay inay ku biirto ururkan dalada bulshada bariga afrika
ka mid noqoshada ururkan waxay fursad u siinaysaa inay ilaaliso dhaqaalahooda inay ilaaliso mataqaanaa socodkooda iyo wax walba haddii soomaaliya ay ka mid noqoto waxay fursad u helaysaa in waddamadaasi ay viisa la-aan ay soomaalida ku safri karaan in gaadiidkooda ganacsiga uu shuruud la-aan uga gudbi kara mataqaana xuduudada toddobadaas dal sidoo kaleeta dadka soomaalida ay shaqo ka heli karaan waddamadaas faraha badan leh ganacsatada soomaaliyeedna ay wax u suuq geyn karaan waddamadaasi si sharciga oo aanan aanan dhuumashaal aan ahayn marka faa'iido badan ayay soomaalida ka heli doonta hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kaleeta ururka wuxuu soomaalia ka faa'iidi doonaa ururka oo hadda inta badan ku teersan badweynta indiya ilaa iyo atlantiga wuxuu fursad u yeelan doonaa xitaa inuu xuduud la yeesho mataqaana ii sheeg badda cas soomaalidu oo aan ognahay inay tahay waddanka ugu dheer oo xeebaha ku leh xeebtaas marka ay ka mid noqoto bariga africa wadamada east africa waxay noqon doonaan wadamada ugu xeebta dheer mataqaana ee qaarada africa marka guud ahaan waxaa waaye dunidu waxay u socotaa waxa loo yaqaan globalization oo ay wadamadu ay isku tagaan oo ay suuq wadaaga yeeshaan marka suuqaasi soomaalidu wax badan ayay ka faa'iidi doontaa
ugu dambeyn madasha waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya oo goobjoog ahaa isaga oo sheegay in dowladda federaalka ay rajeynayso in ay dhowaan ka mid noqoto ururkan dalada bulshada bariga afrika oo ay u aragto ahmiyad gaar ah inay xilligan u leedahay soomaaliya aada iyo aad bay muhiimadda ugu lahayd arrintan ka mid noqoshada gobolka bariga afrika guddiga iyo waqtiga ka yimi gobolka ee nala joogay tobankii cisho ee sameynayay sahanka in soomaaliya ay diyaar u tahay ka mid noqoshada gobolkan iyagoo qiimeynaya faa-iidada xubinnimada waddankeenu uu u leeyahay gobolka intii ay joogeen waxay booqdeen xarumo badan oo dowladeed xarumo badan oo gaara meelo badan oo bulshadu isugu tagto ama macno badan ugu leh ee servisyadeenna maalinlaha ee ay ka socdaan dhammaan ciddii ay la kulmeen meelihii ay tageen iyo intii ay sahanka u tageen iyo macluumaadkii ay heleenba ilaahay idankiis waxay noqonayaan kuwo miradhala oo ku haga go-aanka ka soo baxaa inuu noqdo kamid noqoshada ururkan wax weyn bay inoo tahay inaanu ka mid noqonno bulsho isu tagtay oo hadda ka badan saddex boqoloo milyan inaanu qayb ka noqonno aada iyo aad bay faa'iido ugu leedahay ummadda soomaaliyeed
dowladda federaalk soomaaliya ayaa in muddo ah ku naawileysay inay ka mid noqoto ururka dalada bulshada bariga afrika geesa kaleetana xildhibaan dilhaan cumar ayaa laga saaray guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada mareykanka xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada mareykanka ayaa u codeeyey in ilhaan cumar oo dimuqraadi ah ay ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyey hadallo ka dhan ah maamulka yahuudda tallaabadan ayaa sii xumeynayso xiisadda labada xisbi kadib markii dimuqraadigu ay markaa falkii hore ee guddiga ay kaga saareen xubno jamhuuri ah oo ka tirsanaa garabka midigta fog kuwaasi oo lagu eedeeyey hadallo rabshad horin ah afayeenka aqalka hoose ayaa ku guuleysatay ama ayaa ku guuleystay in uu mideeyo jamhuuriga iyo weliba si guddi loogu saaro ama si guddiga looga saaro ilhaan cumar oo asal ahaan soomaali ah kadib markii xubnaha qaarkood ay shaki ka muujiyeen in xildhibaano laga saaro guddiga aqalka ayaa ahayd wax aan hore u dhicin ilaa iyo dimuqraadigu ay laba sano ka hor u codeeyeen inay saaraan xubno kale oo iyaguna ka mid ahaa guddigaasi codeyntan ayaa waxay ahayd laba boqol sideed iyo toban laba boqol kow iyo toban oo labada dhinac ay kala marayeen safafkooda oo timid kadib markii dood dheer oo dimuqraadigu ay ku eedeeyeen jamhuuriga in ilhaan cumar ay ku beegsanaysay isirkeeda darteed ilhaan ayaa isku difaacday ama aqalka dhexdiisu aqalka isku difaacday iyadoo jamhuuriyiintuna diiradda ay saarayeen eedihii ugu dambeeyey oo ama hadaladii ugu dambeeyey oo ay jeedisay ilhaan cumar oo ay ku eedeeyeen inay hayeen hadallo isirnacayb ah dhinaca kaleetana kulan isugu jira duco iyo qur-aan akhris ayaa magaalada muqdisho lagu sameeyey marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo lagu dilay deegaanka cabduul uhul ee gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdiraxmaan xasan ayaa faahfaahinaya maalintii labaad waxaa gudaha magaalada muqdisho ka soconaya gogusha tacsida marxuum nabadoon xaaji mukhtaar axmed maxamed xasan oo labay labaatankii bishii nofembar sanadkii tegay lagu dilay deegaanka cadow uul isagoo ku guda jira nabadeynta beelo walaala iyo halkaasi ku dagaalamay ayaa waxaa maanta gogosha tacsida tegay oo ay ka furan tahay beelo kala duwan waxaana ka mid ah beesha wacisle gaar ahaan absuge agoonyar iyo habarnugaale waxaana goobta ay keeneen beelahaasi xoolo nool iyo iidaankoodii iyadoona ay qaabileen beelahaasi xildhibaanada cuqaasha waxgaradka dhaqanka dhallinyarada beesha cabdalla caroone oo ay gogoshu fidsan tahay waa kuwan qaar ka mid ah beelaha kala duwan ee maanta geeyey xoolaha nool iyo iidaankooda oo goobta ka hadlay iyagoona ugu horeyntii beesha ugu tacsiyadeeyey geerida marxuum nabadoon xaaji mukhtaar axmed maxamed xasan waxayna codsadeen in laga guddoomo xoolaha nool ay wadaan waxaan leennahay igaarkii naga dhintay amar ilaahay ayaa ku dhacay allah naga sabar siiyo waxaan keennay neefkan oon isleennahay sadaqada ha lagu daro oo siyaarta ah waa cayimanyaha madax geelow leeyahay tabartu ninba meelay dhigtaahe raalli ha lagu ahaado magaca boqortooyaduna waxaan leennahay cabdalle ha hoggaamiso hanana wada hogaamiso muraadkina allah ha sahlo waxaanu nimida inaan u ducoyne ahlu janno allah ka dhigo naxariisti rabbi allah ka warabsho intuu tago doorkooda allah ka dhigo
ugu dambeyntiina iiraan ayaa ku eedeysay israa'iil weerar lagu qaaday dalkeeda iyadoo hanjabaad markaasi ku hanjabtay inay ka falcelin doonto iiraan ayaa waxay ku eedeysay dalka iraaniiraadii israa'iil inay diyaaradahan duuliyaha lahayn ay u adeegsanayso weerar ay ku qaaday magaalada isfaan ee ku taalo bartamaha dalka iiraan kaasi oo dhacay maalinimadii sabtida ahayd qoraal lagu baahiyey oo bogga oo ay leedahay safaaradda iiraan u qaabilsan jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in calaamadaha horudhaca ah inay muujinayaan in israa'iil ay mas-uul ka ahayd iskuday fal gardaro ah warqadan ka soo baxday dalka iiraan laguma soo bandhigin cadeymo gaar ah dowladda iiraan ayaa sheegtay in weerarkan ay ku lug lahaayeen saddex diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo bartilmaamaysaday goobo lagu tababaro ciidamada waxaana la toogtay laba ka mid ah diyaaradahaasi wasaaradda difaaca ee iiraan ayaa sheegtay in weerarkaasi uu burbur yar uu geystay dhismaha israa'iil ayaa horey u fulisay weeraro kala duwan oo lala bartilmaamaysaday ama bartilmaameedyo gaar ah ahaa oo lala xidhiidhinayo barnaamijka hubka nucleerka ee iiraan mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa ka gaabsaday inay wax faahfaahin ah ka bixiyaan dhacdadan warqadda ay iiraan u dirtay xogayaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhexeysa ee qaramada midoobey ee golaha ammaanka ayay ku xuseen digniin la xidhiidha inay ka falcelin doonaan weerarkaasi jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan waxay haysataa xuquuqdeeda sharciga ah iyo xaqa dhabta ah si ay u difaacdo ammaankeeda qaranka oo ay si adag uga jawaabto hanjabaad kasta ama ficil kasta oo qaldan oo uu ku kaco maamulka israa'iil meel kasto iyo mar kasta oo loo arko lagama maarmaan ayaa lagu yidhi qoraalkani gudaana warkiis waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysataa isaaka wanaga intaa
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel